faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkaanigu reediyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu doroon wafdi u hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxgaradka deegaanada koonfur galbeed oo kulan ka yeelanaya qaybsiga xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed gaadiidleyda isticmaala waddada xiriirsa jowhar iyo magaalada caasimada ee muqdisho oo cabasho ka ah baburka waddadaasi waxgaradka magaalada booloberde ee gobolka hiiraan iyo maamulka hirshabeelle oo isku khilaafsan dhisada golaha deegaanka booloberde dhismo xoogan oo ku bilowda qaar ka mid a waddooyinka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle intaasaad mooshan waxay ahaan qodobada waddoa ku ron warka duuri ee hedhiw cadaado guur udiya gurba warkaas soontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saxaabada nodgeysanayo waa duul arbaca taarikhda ku aasiisan tahay toddobaatanka bisha koobiy tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan wafdi u hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee galmudug isagoo maalmin lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada caasimada ah ee muqdisho wafdiga wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug kusoo dhoweeyey xubnaha dowladda federaalk soomaaliya halkaasi ku sugan maamulka degmada saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sida nabadsuguud ee booliiska ee ku sugan dhuusamareeb waxaana wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee galmudug uu ka hadlay dhismaha maamulka galmudug iyo diidmada ee sida ay dowladdu wax wado ay kasoo horjeestay hogaanka eelasurna ee ka arnamiya qeybo ka mida deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb ee caasimada u ah maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo warbaahintaas si kooban uga hadlay garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa sheegay inaysan hakan doonin dhismaha maamulka galmudug isla markaasna si dhaqsaa loo dhisi doono xilli hogaanka sare ee lasunna ay salugsiyihiin habka dowladda federaalk soomaaliya u maareynayso dhismaha galmudug loo dhan yahay dhinaca kaloo xubno ka mid ah odayaasha sixayaasha galmudug ayaa maanta la filaya in dhammaan ay soo gaaraan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa maanta ay ku eg tahay wakhtiga guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya usoo magacaabday dhismaha galmudug oo ugu yaray inay kusoo xaroodaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug si loo gudagalo soo xulusta xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqonaya magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa weli ka taagan xiisada siyaasiyad u dhexaysa dowladda federaalka iyo culamadooyinka ee lasunawal jamuuca taasoo ka dhalatay guddiga doorashooyinka dhowaan ee soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibshiinta dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale warar madaxa bannaan oo ka helina magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa sheegaya in elsuna saacadaha soo socda ay maanta ku dhawaaqi doonaan jadwalka ama habraaca doorashooyinka galmudug islamarkaasna ay shaacin doonaan habraaca doorashooyinka elsun ay qabqaabinaysa islamarkaasna ay ka wada magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa waxaa horey amar ugu soo rogay dowladda federaalka soomaaliya waxaana guddiga doorashooyinka elsun ay ku amartay inaysan wax dhaqdhaqaaqa aysan samayn karin maadaama guddigaasi shaqooda loo egmaday guddiga wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya usoo magacowday arrimaha galmudug loo dhan yahay taasoo dhismada hadda uu ka socdo magaalada dhuusamareeb ee galmudug dhinaca kale laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa amaro kusoo rogay hoteelada iyo goobaha lagu qabta shirarka aysan ogeyn dowladda federaalk soomaaliya waxaana lagu wargelshay inaysan shir aysan ka warqamin dowladda federaalk soomaaliya lagu qaban karin magaalada dhuusamareeb ee galmudug taasoo saameyn ku yeelan doonta dhismaha elsunna ee galmudug ay ka wado magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaase laawgeyn sida uu saami doono amarkan ka soo baxay laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya awaamiirtan la xiriirta joogitaanka shirarka aysan ogeyn dowladda federaalk soomaaliya ee elsunna ay ka wado magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana wararku ay sheegayaan in wasiirka arrimaha gudaha federaalk ee dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya dhuusamareeb uu kula kulmi doonaa culamaa udeenka ee elusuna waljamaaca taas oo ka hadli doona tabashada ay qabaan iyo sidoo kale xalka xaaladda siyaasadda ee xilligan ka taagan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxgaradka deegaanada koonfur galbeed ayaa kulan ka yeelanaya qaybsiga xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed magaalada baydhabo ee gobolka baa ee koonfur galbeed waxaa ka socda kulan u dhexey waxgaradka deegaanada koonfur galbeed taas oo ku aadan qaabka loo qaybsanayo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee dhowaan lasoo xuli doono waxgaradka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo maalmahan ku kulansana magaalada baydhabo ee gobolka baa ee koonfur galbeed ayaa ka jeesanaa ee qaabka loo soo xuli doono xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed iyo sidoo kale awood qaydsiga beelaha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ku nool malaqdiir oo ah afyeenka beelaha deegaanada koonfur galbeed islamarkaasna qayb ka odayaashan ku shirsan magaalada baydhabo ee gobolka baayo koonfur galbeed oo la hadla radio cidaado ayaa sheegay in kulankan uu ku saabsan yahay awood qaybsiga beelaha deegaanada koonfur galbeed iyo sidoo loo xalin lahaa tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid a beelaha deegaanada koonfur galbeed oo ku saabsan awood qaybsiga iyo sidoo loo qaybsanaya xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee dhowaan la soo xuli doono bisidda baarlamaankana waxaa waxaa soo horeeyay haddana in la qaybsado qaybta ka horeysa raashinkii shanta in la qaybsado raashinkii shanta qaybsigeedana hataa maanta laga bilaabo waa u fadhinaa hadda odayaasha waa fadhiyaan odayaasha dhexdoodaan kasoo kacay marka madaxweynahana hadda waa naga maryan maanta inay imaanayaan ka warayna guddigii farsamada lama samayn marka holahaasi waa noo dhamiya laarimiyi in la qaybsado nin walbaba qaybtii soo aado markii la helo kadibna waxaa waay guddigii farsamada iyo holahaasa la bari doonaa marka howsha sidaas ayay ku socotaa wallahi allahu yaclam taas ilaaha og annaga waxaa waaye dadaal baana saaray in barlamaankii maadaama laga yaray bar wartaas tan hadda u fadhiino waay tan hadda u fadhiino waay sidii loo qaybsan lahaa ilaa hadda qaybsiga lagama hadlin maanta kownaa ah darabaan ku heshiinay maanta kownaa qaabkii loo qaybsan lahaa marka sidaasaa loo qaybsanaa iyo dadaas ayaa loo qaybsanaa ma dhihi karo marka dad saddexda gobol aan u qaybsanayo leeyihin dad degmooyin ah dad baarlamaanka dad qabiilka deegaanadan wada degan marka meeshaasi meeshii loo bado waxaa arkayna odayaasha dhaqanka golada sun waaye waxaa isku rugbaan caslabiyid iyo isku garaawid iyo nin walbaba xaalada siday tahay sida la qiimeynayo magaalada baydhabo ee gobolka baayo koonfur galbeed waxaa maalmahan ka taagneed xiisad u dhexaysay waxgaradka deegaanada koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulkaasi cabdixasiis xasan maxamed laftagarn oo ku haysay tirada ay noqonayaan xubnaha baarlamaanka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed waxaana waxgaradka deegaanada koonfur galbeed lagu qanciyey in baarlamaanka koonfur galbeed tiradiis ay ku koobnaato sagaashan iyo shan mudane gaadileeda isticmaala waddada xiraysa magaalada jowhar shabeellaha dhexe iyo magaalada caasimadda muqdisho ayaa cabasho ka ah burburka waddadaasi waddada dheer ee xiraysa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa ka taagan burbur xoogan oo geysteen fatahaadda webiga shabeello ka geystay inta u dhexaysa degmooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waana cabasho ballaaran ka muujinaya gaadilada isticmaala waddada xiraysa gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha dhexe si gaar deegaana hoostaga magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe mid ka mida darowla isticmaala waddadaasi oo la hadla radio cidaado ayaa cabasho ballaaran ka muujinaya burburka waddada u dhexaysa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada caasimadda ah muqdisho wuxuuna sheegay in saameyn ballaaran ku yaata shaqadoodii maamulka hirshabeelle dowladda federaalka iyo hay-adaha kale ee ku shaqada leh burburka waddooyinka ayuu ugu baaqay wax ka qabashada waddada xiriirsa magaalada caasimadda ah muqdisho iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe
wadooyinka marka uu khadaawo dhibaatooyinka lagala kulmo waxaa kamid ah wadooyinka biyaa fariisto burburku iyankoo awli sii burbursanaaya haddana waxay sii noqdeen yani meel oo bahalagaleen ama wasaqdii dhan lasiiga soo shubo biyiina way fariisanayaan gaadiidka boqol kiiba boqol dib uu ku qabaa bilmitir hadda markaan kasoo qaadno inta ugu daran hadda waxa waaye madiina oo kale waa waxay noqotay boolagaleen meel alla mara ma lahan baabuurtu waa dhibaatay ku qabtaa sida yani hadda wadada warshadaha oo kale ifka xaalan waa sidoo kale waa gooday oo isbartiirada agteeda ah aymiska meesha laleeyahay oo xagga ka jidha isbartiirada waa gooday marka dhibaatooyin badan waa jiraan waa jiraan wadaan isweydimahayo xilliga bur roobka aad baabuurta dib ugu qabtaa wadooyinka waa jirtaa iyadana waa burbursan tahay oo hadda yani masidihi iyo wasada sigaarka iyo taraqa inta udhexeysa waa burbursan tahay war dhibaatada aad iyo aad bay u badan tahay wax danaynaayo oo u maqana ma jiraan dalkan agoon waaye waayadii hore oo roobka markuu doo dowlada amsia bare ma isi jirin wax meel ay bii fadhiistaan ama meel yani go-aan lama arki jirin laakiin hadda wakti xaadirkan waxa waaye wax danaynaya ma jiraan nin kastana waxa waaye baabuurta wuxuu ka qaadanayaa lacag cashuur baa laga qaadaa waxa loo danaynaayana ma jiraan
roob xoog leh iyo faataada webiga shabeelle oo ka geystay qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe ayaa sababtay burburka wadooyinka ee aada magaalada caasimada ah muqdisho islamarkaasna isku xira gobolka banaadir iyo qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe waxaana cabasho ballaaran ka muujiyay shacabka isticmaala wadadaasi iyo gaaleeda iyo sidoo kale dadka ku safra ee inta u dhexaysa magaalada caasimada ah muqdisho iyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxgaradka magaalada buloberde gobolka hiiraan iyo maamulka hiirshabeelle oo isku khilaafsan dhisida golaha deegaanka buloberde magaalada boloberde ee gobolka hiiraan hirshabeelle waxaa ka bilowday kulamo loo doonaya in xal lagu raadiyay xeesada ka dhalatay xilka qaaysta lagu sameeyey maamulka magaalada boloberde ee gobolka hiiraan hirshabeelle kaasoo maalmahan ka taagnaa gudaha magaalada boloberde ee gobolka hiiraan shalay waxaa magaalada boloberde ee gobolka hiiraan gaaray wafdi uu hogaaminayay la taliyaha sare ee madaxweynaha hirshabeelle maxamed faarax makaraan oo qayba uu ka yahay wasiir ku-xeenka beeraha iyo waraabka hirshabeelle xildhibaan maxamed abshir qaasim daqare waxayna kulamo ila qaateen waxgaradka magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo maamulka cusub ee loo soo magacaabay buloberde waxayna kala hadleen sida loo xali lahaa khilaafka ka dhashay soo magacaabista guud maamulka magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle iyo dhismaha golaha deegaanka oo khilaaf xoog leh oo ka dhex abuuray wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxgaradka magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle kulmo badan ayaa xalay ilaa saaka u dhex maray magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle waxaana wararka aan ka helino buloberde ay sheegayaan dhammaan la isku afgaran waayay kulamada ee la taliyaha sare ee madaxweynaha hirshabeelle iyo waxgaradka iyo maamulka magaalada buloberde ku dhex maray gudaha magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle waxaana warar aan helino ay sheegayaan in xubnaha gaaray magaalada buloberde gobolka hiiraan iyo hirshabeelle ay hordhac yihiin wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waar oo ku wajahan magaalada buloberde gobolka hiiraan iyo hirshabeelle si xal looga gaaro khilaafka maamul ee ka taagan gudaha magaalada buloberde gobolka hiiraan iyo hirshabeelle xubnaha wafdigan shalay gaaray magaalada buloberde gobolka hiiraan iyo hirshabeelle uu hogaamiye la taliyaha sare ee madaxweyne hirshabeelle ayaa waxaa kulamada la qaatay in laisku afgaran waayey xalinta xiisada ee ka dhalatay xilka qaadista maamulka magaalada buloberde iyo dhismaha golaha deegaanka in badan khilaaf uu ka dhex abuuray waxgaradka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle waxgaradka magaalada buloberde gobolka hiiraan ayaa sheegaya in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan hirshabeelle uga baxday qaabka loo dhisayo golaha deegaanka magaalada buloberde gobolka hiiraan iyo hirshabeelle saas daraaddeedna ay uga soo horjeesteen in geb ahaan ba dhisto golaha deegaanka magaalada buloberde gobolka hiiraan iyo hirshabeelle iyo aqbalidda maamulka cusub ee buloberde ee wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle uu soo magacaawday dayactir ayaa ku bilowda qaar ka mida wadooyinka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa dib u dayactir lagu bilaabay toddoba boqol oo mitir oo ka mid ah waddada laamiga ee xiriirisa magaalada beledweyne iyo janta ku disha oo ay burburiyeen fatahaadii wegishabeelle wasiirka wasaaradda caafimaadka hirshabeelle cabdi macalin maxamed iyo mas-uuliyiin kale oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka ku nool magaalada beledweyne wadooyinka ay mar lahaayeen dayactir lagu sameeyo qof kasta oo reer hiiraane masiibadii dhacday awgeed ee u bedelna gargaarkii in aan horumar laga shaqeeyo oo dhismaha la bilaabo waxaa hadda intaan ugu caawiyey oo maamulka gobolka ku caawiyey kambanigan sidoo kale hadda gudoomiyaha gobolkuna wuxuu bilaabi rabaa howlo ee magaalada gudaheeda kambaniyaasha shaqeeya iyo waxa dham ay ka wada qayb qaadanayaan laakiin waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto fursaddan baaq aan u diro dhallinyarada qurba joogta reer hiiraan kilomitr ninkii samayn kara iyo ninkii samayn kara ka yarba nin walba inuu kaalintiisa ka qaato inaan bedelno soddon sano kadib wejigii uu lahay degmada beledweyne ama gobolka hiiraan arrinta tan een, laamiga kan muddo dheer loo baahnaa een, ka- kana mid noqon doona een, marka ugu horeysa isgaarsiintu inay sahlanaato iyo isu socodka een, marka labaadna bilicda iyo ka wada qaa- ka qayb qaadan doono magaalada bilicdeeda ka qayb qaadan doono marka aad iyo aad baan idinkugu mahadnaqayaa ka caafimaad ahaan yacni wax weyn bay ka tari karaysaa magaalada lafteeda ay ka tari karaysaa haddii jidadka loo dhiso oo loo hagaajiyo waxaa yacni een, waxaa sahlanaanaya dadka xanuunsan in si sahlan loo gaarsiiyo tartiib jid macnaha sidaanoo kale ahoo aan aan lahayn saalda lahayn inay si tartiib ay ugu tagaan guryahoodii iyo iyo isbitaalkaba gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa sheegay in dhankooda ay dadaali doonaan waxaana uu baaq u diray jaaliyadda soomaaliyeed waxaa maanta sharaf noo ah inaan aragno eh, rabitaankeenii ahaa in eh, waxyaabihii burburay ee u baahnaa in wax laga qabto in maanta loo soo jeesto in la qabto Eh, toddobadii boqoloo mitir ee ugu horreysay iyadoo soo martay boroseesyo fara badan oo aad ogtihiin waddo marka la dhisayo dhowr broses ayaa la maraa broseska laamiga lagu daadinayo waa broseska ugu dambeeya Eh, brosesyo kale ayaa maxaan ku dhahdaa ka horreeya brosessadii oo dhan hadda waa la wada dhammaystira waxaa keliya halkan u hara waxaa waaye laami in lagu daadiyo kabacdina ruulo la mariyo marka eh, shaqada boqolkiiba sagaashan way qabsoontay waxaa haray wax yara waay boqolkiiba toban camal saan is leeyahay danna khaldanayn waa ku mahadinaynaa waa shirkad wadani ah Eh, qalabkoodii iyo hantidoodii iyo maalkoodii maalgashi ku sameeyey ee gobolka yimid ee isdiyaariyey inay shaqo ay maxaanku rahdaa qabtaan iyagoo ka maxaanka qayb qaadanaya dibudhiska maxaanku rahdaa gobolka hiiraan gaar ahaan eh, degmada beledweyne waa u mahad celinaynaa mar labaad Eh, annagana aad ayaan u faraxsannahay maanta inaan aragno iyadoo wax la qabanayo Eh, waxaan kaloo ku dhiirigelinaynaa sharikadaha kale iyo dadka kale oo reer hiiraan u dhashay khaasatan dadka magaalada beledweyne u dhashtay inay iyaguna sidaasi la mid ah ay ku daysadaan Eh, waxay la tahay afar shan eh, kambaniyoo noocaana haddii la helo boqoladiiba kilomitir ama todoba boqol oo mitir ay dhisto magaalada dhanba tabarteeda intaasi la eg tahay marka qolo walba inay kasoo qayb qaadato dhismahaas annagana waa dhiirigelinaynaa kambaniyada cusub ee halka yimid waxaana ku dadaali doonaa inay shaqooyin badan oo soo bixi doona inay helaan haddii ahaan lahayd eh, biyo-xireennada dhismaha airboorka wadooyinka magaalada oo wadooyin hal iyo laba aan ahayn oo ka tiro badan inay mar dhow eh, mashaariicdaas oo dhan ay wada furmi doonaan gobolkana uu ka faa'iidaysan doono qalabkan dadkii maalgashadana ay ka faa'iidaysan doonaan waxaan rajaynaynaa qalabka inta yaroo ka dhimanna in lasoo dhammaystiri doono haddii alla warkay duurintaas ku dhan yahay duhur wanaagsan